magaalada torono ee dalka kanada waxaa ka socda toddobaadka cayaaraha kubadda cagta ee soomaalida oo ay ka qaybgelayaan kooxo ka kala yimid dalalka ingiriiska maraykanka iyo magaalooyinka dalka kanada marka laga soo tago dhallinyarada ka qaybgelaya tartankan haddana waxaa jira tartan u dhexeeya ciyaartooyi barismaadkii u ciyaari jiray xulkii qaranka iyo naadiyadii heerka koowaad ee soomaaliya shalay waxaa furmay tartanka ciyaartooydii hore oo ay isku arkayaan iyadoo ay ka qaybgelayaan kooxo ka kala yimid magaalooyinka boston washington atlanta london iyo weliba trono haddaba wariyaha v o a ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa furitaanka tartanka ciyaartooydii hore waxa uu ka wareysay abuukar sheekh siciid abuukar shaash oo ka tirsan kooxda ka socota washington
tartana halkan ka socda oo toddobaadka soomaalida ee kanada oo dad kala duwan adduunka ay ka yimaadeen sida maraykanka ingiriiska iyo magaalooyinka ee kala duwan ee kanada waxaad iga warantaa bal odayaashii ayaa haddana maanta tartankooda bilaabanaya oo dabcan qayb ka ah ee toddobaadka soomaalida ee cayaaraha iga waran muhiimad odayaasha maxay u leedahay in ayagoo ka kala yimid ingiriiskii maraykanka iyo magaalooyinka kanada ay tartamo noocan isku arkaan idinkoo weliba xilligan dee gaboobay odayaashu waxay ka mid yihiin sboortiga oo waxa waaye cayaaraha maxaa yeelay haddaan ka harno yaryarka oo da'da yaryar ama soo baxayo hore uma soconayan hadda anagu ka harno cayaaraha qiimo mal yeelanayan maadaamaan nahay cayaartoodii hore oo cuslaatay soo bilaabay waageennii hore hadda haddaan ka harno cayaarta waxaan filayaa inay u dhacayso inay laciib naqanayso marka waxay muhiim tahay inaad old schoolkii hore inay wada yimaadaan ay sanad wala yimaadaan ay wada ciyaaraan inkastoo aydan qiimo saas lahayn ay yaryarka qiimo fiican leeyihiin ayagana hadday yaryarka arkayaan old schoolku ciyaaraayo waxay u tahay dhiirigelin weyn bay u tahay inay arkaan rag waagii berisamaadkii u dheeli jiray naadiyada oo weli ciyaarayo aad dhiirigelin weyn bay leedahay waa tahay awgashash waxay iga warantaa bal kasakow in dhallinyarada aad dhiirigelinaysaan idinka odayaal ahaan iyo ciyaartooyi hore xulka qaranka soomaaliya naadiyadii waaweyn oo soo ciyaaray maxay idinkaga dhigan tahay is-araggeenna annaga is-araggeenna waxay nooga dhigan tahay wax maraykanka ay dhahaan ama ingiriiska ay dhahaan bragin ride waxay tahay waa qoladii rayso macnaha sanadkaas oo dhan waa la cunaya waxaa leehay wax iskuma haynin iyo marka waa ciyaarta saas bay ay ku qurux badan tahay inay old schoolka ay ka soo qabanaan ay is arkaan inay sanadka dhanna ay ay social media ama ama ama telefoon ku wada hadlaan dhahan wax iskuma haynin ay isku kululaystaan marka waa waa waa waa waa muhiib aan u weynah inay dhallinyarada cuslaatay ay joogaan sanad walbo ayna ka soo qayb galaan tartanada noocan oo kalea maxay faa'iido u leedahay dhallinyarada soomaalida oo qaarkood la sheegay in dhibaatooyin ay ay ku dhacaan ama faraha ay la galaan waa waxay u leedahay faa'iido yuudkeennii inay ay ay yuudkeennii inay ay ay ka haraan meelaha kale ay ku jiraan ay concentration ku naqdaan cayaarahan maxaa yeelay sanadkii oo dhan bay sugaan dhallinyaro aad iyo aad u badan ayay ka faa'iidaysataa jirto oo maanta la tababaro oo sanad walban ka soo qayb galo marka waxay ka celinaysaa waxyaalaha xunxun ay raaci lahaayeen iyo gaangiska iyo waxyaalaha iyo iyo waxyaalaha la cabo iyo waxaasoo dhan bay ay ka qabanaysaa ugu dambayntii rajo intee leeg ayaad ka qabtaan maadaama ciyaaraha aad soo ciyaari jirta xulka qaranka caan aad tahay rajo intee leeg ayaad ka qabtaan dadkiinan khibradda cayaaraha u leh inay soo baxaan dhallinyaro soomaaliyeed oo xirfadlayaalah oo ka cayaara naadiyada ee kala duwan adduunka wallaahi waa su'aal muhiim leh maxaa yeelay in muddaha ayaan sugaynay inay cayaartooy soo baxa inkastoo hadda cayaartooy yaryar soo baxay oo ka dheelay m l s-ka waxaan filaynaa inay cayaarahan dhallinyaro badan aad soo saaraan oo ka qayb galo m l ska ka dheelo ama cayaaraha adduunka meel kasta ka dheelo oo magaca noo soo jiido waata abukar aad ayaad umahadsantahay adaa mudan
kaasina wuxuu ahaa abukar sheekh siciid abukar shaash oo ka tirsan kooxda ka socota magaalada washington wuxuuna magaalada torono ugu warramayey xuseen nuur xaaji